prize pack courtesy of VOA1 The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti bisha maajna waa lix iyo toban sanadka labada kun afar iyo labaatanka afrikada barina saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anugaa ibraahim xasan garabey daanduray qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo ku saabsan cuntada isku dheelitiran ee u wanaagsan xilliga ramadaanka garowgaa ka mid a geleydaa ka mid a qamadigaa ka mid a heedaa ka mid a sarreenkaa ka mid a tukhunkaa ka mid a waxyaabaha iyagoo karis laga dhigay baa jira cuntooyinka firileyda la ydhahdee dalkeenna ka soo baxa ayaa ka mid a cuntooyinka marka galka la leeya galkaasi muxuu faa'iido leeya xilliga ramadaanta xilliga ramadaanta wuxuu faa'iido leeya kow waxa la ydhaha saitity buu keenaa kelmadda ingiliishka dhereg qofkii markuu suxuurta cuno ilaa maantao dhan uu dheregsineynaya gaajo ma dareemayo
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qasiidooyin aan ugu talagalay bisha barakaysan ee ramadaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii israa'iila ayaa waxa ay shalayto ansixisay suurtagalnimada weerar ay ku qaado magaalada rafax ee marinka ghaza xilli rajo laga qabo in xabajoojin ay timaado iyadoo la qorsheynayo in wafdiyo kaleeto ay u dirto qatar si wada hadallo markaasi ay isula soo qaadaan suurtagalnimada in la gaaro heshiis lagu soo deynayo dadka u afduuban kooxda xamaas xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay inay ogolaadeen qorshe lagu weerarayo magaalada oo ku taalla cirifka dhulka koonfureed ee dhulka la burburiyey ee falastiin halkaasi oo in ka badan laba dhibic saddex milyan oo qof kala bara oo ku nool ay gabaad ka dhiganayaan halkaasi shan bilood oo dagaal uu socdo xulafada israa'iila ee caalamka iyo kuwa wax dhaleeceeya ayaa ku boorinaya netanyahu inuu joojiyo weerarka rafaxa iyagoo ku baaqay in dad badan oo rayda ay waxyeelo soo gaarayso balse israa'iil ayaa waxay sheegtay in ay ka mid tahay halkaasi goobihii ugu dambeeyey ee ay ku xoogan yihiin xamaas oo ay ballan qaaday inay baabi'in doonto dadka deggana laga daadgurayn doono afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad john kirby ayaa wuxuu sheegay in maraykanka uusan araga qorshaha rafax balse uu jeclaan lahaa xamaas ayaa waxay soo bandhigtay hindise xabajoojineed ee ghaza oo soo bandhigtay dalalka iyagu dhexdhexaadayaasha iyo maraykanka taasoo ku jirto sii deynta la haystayaasha israa'iil si loo sii daayo maxaabiis falastiiniyana kuwaasi oo boqol ka mid ah ay ku jiraan xabsi daa'im sida ku cad soo jeedinta xamaas oo ay tibisay reuters ugu yaraan soddon iyo afar qof oo tahriibayaal ah ayaa la la-yahay laba kalena waa ay dhinteen kadib markii doonidii ay la socdeen ay kula degtay dalka tunisiya xilli ay doonayeen inay u sii gudbaan badda mediteraneanka ugana sii gudbaan dhanka talyaaniga sida ay sheegeen ilaalada qaranka ee dalka tunisiya doontaasi oo ka sharaacatay xeebaha libiya ayaa sideed toddobaatan qof waxaana soddon iyo afar qof la sheegay in laga soo badbaadiyey magaalada zarzis ee koonfurta dalkaasi toddobaadkan ciidamada ilaalada xeebaha tunisiya ayaa sidoo kaleeto waxa ay heleen meydka shan muhaajiriin ahaa iyadoo cimiladu ay soo hagaagaysay ayaa toddobaadyadii u dambeeyaba waxaa soo kordhayay qulqulka muhaajiriinta afrikaanka oo ay ku jiraan tunisiyiin kuwaasi oo la socda doonyo iyagu ku sii jeeda talyaaniga ugu yaraan kun saddex boqol iyo saddex iyo toban muhaajiriina ayaa la sheegay in markaasi lagu waayey xeebaha tunisiya sanadkii hore sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda bishii horeeto taas oo muujinaysa dhibaatada suugarootida ah ee aan dhammaadka lahayn ee ka jirta dalkaasi ku yaala waqooyiga afrika warkiina dhegeystayaal waa dhaga intaas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhalinyarada waxaa soo jeedinaya haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan barnaamijkaasi oo maalin walba oo sabti ah aad hadahan oo kale ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a maadaama aan ku guda jirno bishii barakaysnayd ee rabadaan islamarkaasina ay dadku sooma yihiin waxaan barnaamijkeenna toddobaadkan ee madasha dhallinyarada ku soo qaadan doonaa cuntooyinka dheeli tiran ee nafaqada leh islamarkaasina u wanaagsan caafimaadka dadka sooman bisha rabadaan waxaa marti inoogu ah barnaamijkeenna toddobaadkan oo inagala qayb qaadanaya aqoon-yahan maxamed faarax kibaar oo isagu bartay cilmiga cuntada iyo nafaqada islamarkaasina macallinka ah oo wax ka dhiga jaamacadaha somalilan kana dhiga cilmiga cuntada iyo nafaqada kusoo dhowow barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeeda madasha dhallinyarada oo aada marti inoogu tahay waan dhowahay haashim sheekh cumar good adiga iyo v o eba waxaan leeyahay ramadaan wanaagsan anigoo maxamed faarax kibaar siduu haashim sheekh cumar good sheegay oo cilmiga cuntada iyo nafaqada muddo badan ka dhiga jaamacadaha dalka haddaba marka laga hadlayo cuntada iyo nafaqada waa mawduuc ballaadhan ama waa arin aada u ballaadhan sidaa daraaddeed xilliga ramadaanta qofku sidee buu u isticmaali karaa cunto caafimaad qabta oo caafimaadkiisa u ilaalisa xaaladuu doonaba ha ku sugnaadee iyo da-duu doonaba ha ku sugnaadee iyo qofku sideebuu cunto caafimaad qabta iyo tudheeli tiran u heli karaa ayaan ka hadli doonaa maxamed faarax kibaar qofka sooman siduu ku heli karaa cunto nadiifa dheeli tiran nafaqana leh
waa su-aal aada u wanaagsan cunto nadiifa nafaqa leh caafimaad qabta dheeli tiran talmada marka laga hadlayo cunto dheeli tiran marka laleeyahay waxaa saddex qodob baa loo eegaa saddex baa loo eegaa marka cunto dheeli tiran leeyahay horta cuntadaas waynay noqotaa waxa la yidhaahdo cunto qofkii ku filan adequate cunto ku filan waynay noqotaa oo isaga cunno ahaan marka uu cunayo ku fillaataa aadna awna uga dhargin ayna ku yaraana waa qodobka koobaad weeyaan waxaa kaloo la yidhahdaa waynay noqotaa mid dheeli tiran waynay noqotaa waynay noqotaa mid faraayatiya waa mid kala duwan cuntooyin kala duwan waynay noqotaa waa inay noqotaana dhexdhexaad oyna qofkii cuntadii ku badan haddii kale dhibaatay ku keenaysaa taabaa la yidhahdaa cunto dheeli tiran inuu qofku isticmaalo cunto caafimaad leh marka la leeyahay waxaa la yidhahdaa qolooyinka cilmiga iyo cuntada iyo nafaqada ka hadlaa waa maxay cunto baa la yidhahdaa waa shay kastaoo jidhkaaga gala oo kuu keena tamar koritaan ka qayb qaata xanuunno kugu soo socda kaa ilaaliya jidhkaagana ku ilaaliya caafimaadka wanaagsan korna u qaada caafimaadkaaga noloshaadana firfircooni geliya kaana ilaaliya caajiska iyo iyo inaad howlkar noqon weydana kaa ilaaliya kuguna ilaaliya shaqada wanaagsan ee jidhku qabanayo marka la leeyahay xagga caafimaadka laga hadlayo cuntadaasi waa inay ka ilaalisaa xanuunno kusoo socda waa inay hoos u dhigtaa qofku hadduu xanuunsanaya xanuunka ku jiraan hoos u dhigtaa waa inay ka ilaalisaa xanuunada lala noolaadee koroniga la yidhaahdo waa inay ka hortagtaa dhimashada unugyada iyo jidhka waa inay ku ilaalisaa jidhka shaqada wanaagsanuu ku sugan yahay waa inay noloshana mid actifa ka dhigtaa taas ayaa la yidhaha cunto caafimaad qabta
cuntooyin badan bay dadkeenu bisha rabadaan isticmaalaan cuntooyinka caafimaadka leh dheeli tiran jidhka waxu taraya caafimaadka waxu taraya waa kuwii marka aynu dadkeena dhegaysanaya aynu u tilmaano marka haddaba cuntada caafimaadka qaba ee dheeli tiran ee qofka caafimaad u horseega laga hadlayo dadka kooxaa loo kala qaybiyo isagoo qof walba baahidiisa la eegayo marka waxaa la yidhahdaa dadka under age baa qaar la yidhahda wixii shan iyo toban ka yar waa gaar shan iyo toban ka weyn ilaa afartanna waa gaar afartan ilaa shan iyo lixdanna waa gaar dadkaasi waa dadka iyagoo caafimaad qaba cuntadooda la saxayo intaa waxaa dheer hooyadii uurka lahayd iyo waxaa dheer hooyadii ilmaha naaska jaqsiinaysay iyo dadkii xanuunada la noolaa sida macaanka iyo dhiikarka iyo xanuunada qaarkood iyo gastritis iyo gasterigi baa dheer laakiin marka la leeyahay cunto caafimaad qabta xilliga ramadaanta intaanan cuntooyinka tilmaamin qodobo la tixgelinayaa jira qodobada la tixgelinaya waxaa ka mid a xilliga suxuurta iyo xilliga afturka iyo xilliga cashada saddexdaama ramadaanta wax la cunaa saddexdaa xilli waxaa la yidhahdaa waa inuu qofku badsadaa waxaa la yidhahdaa fruitiska iyo vegetables-ka khudrawaadka waa inuu badsadaa khudrawaadka maxaa ka mid a waa dhammaan khudrawaadka cagaaran baa ka mid a waxaa kaloo ka mid a khudrawaadka sidooda loo cunaa ka mid a cambihiibaa ka mid a nuucyadiisa kala duwan baa ka mid a maangadiibaa ka mid a liin macaantiibaa ka mid a leendhanaantiibaa ka mid a baradhadiibaa ka mid a basashiibaa ka mid a toontiibaa ka mid a dhammaan khudrawaadka waddanka laga hadlo waa la badsanayaa waa kow waxaa la badsanayaa cuntooyinka gal kale cunto wadaniga la yidhahdo baa la badsanayaa maado la yidhahdo fiber bay leeyihiin luqada ingiliishka lagu yidhaahdo maadada fiberkani waa maadada galka cuntada u yeesha garowgaa ka mida geleydaa ka mida qamadigaa ka mida heedaa ka mida sareenkaa ka mida tukhunkaa ka mida waxyaabaha iyagoo karis laga dhigay baa jira cuntooyinka firileyda la yidhahdee dalkeenna ka soo baxa ayaa ka mid a cuntooyinka marka galka la leeyahay galkaasi muxuu faa'iido leeyahay xilliga ramadaanta xilliga ramadaanta wuxuu faa'iido leeyahay kow waxaa la yidhaha citity buu keenaa kelmadda ingiliishka dhereg qofkii markuu suxuurta cuno ilaa maantao dhan uu dheregsineynaya gaajo ma dareemayo waa qodob weeyaan waxaa la yidhaha tamar qunyar soodaaya la yidhaha jidhka muddo badan bay ku jireenoo tamartii iyo kolba in yar kuu soo deynayaan waa qodobka labaad weeyaan qodobka saddexaad calool istaagga yareeyaanoo ramadaantana calool istaagga badan way yareeyaan qodobka kale duxda dhiigga raacaysa oo subagowgiibay ilaaliyaan waxay ilaaliyaan kansarka xiidmaha ku dhaca wadna xanuunkay hoos u dhigaan aragga waxaa la yidhaahdo oo tamar darada ramadaanta laga qaada keena kor u qaadaan xanuunada kugu dhacayana way ka hortagaan sidoo kale waxay sameeyaan waxa la yidhaahdo bacteriyada caloosha ku nool ee gastritiska iyo waxyaabaha inaga ilaalisa gasterika ayay inaga ilaaliyaan maadada vitamin k la yidhahdo iyo vitamin b one bay soo daayaan bisha rabadaan dad badan baa waxay isticmaalaan afurka cuntooyinka duxle hadday noqoto hilibka waxyaabaha daqiiqada laga sameeyo cuntooyinka noocaasi qofka sooman ee maanta dhan soomanaa wax ma u dhimayaan
labaan u kala saari doonaa maadada la yidhaahdo duxda waxaa looga baahan yahay boqolkiiba soddon ina cuntadiisa qofka ka mid ahaato duxdaa laba loo kala saaraa dux faa'iido leh oo caafimaad leh iyo dux aanan caafimaad lahayn markaa waxaa la isticmaalayaa duxda caafimaadka kor u qaadaa la isticmaalayaa duxda aanan caafimaadka lahayn subagow baa laga qaadaa dhiikar baa laga qaadaa waa lagu buurnaadaa markaa duxda waxaa la isticmaalayaa ramadaanta duxda caafimaad kale baa la isticmaalayaa duxda caafimaad kale halkee laga helaa waxaa laga helaa saliidaha ka yimaada dhirta sida saliid sisimta saliid macsarta saliid saytuunta saliid qumbaha iyo bahashan la yidhahdo saliid gabaldayaha ee maadada hydrojiintu ay ku yartahay baa la isticmaalayaa waxaa kaloo la isticmaalayaa sida afagaadhada oo iyadna duxdaasi ay ku jirto iyo sida saliidda kalluunka ayaa la isticmaalayaa sida badhida iyo subagan kale iyo hilibka cas ee baruurta ah ee xooleyna ka yimaadana waa la yaraynayaa waayo xanuunada cardiovascular diseaska la yidhahdo ayay kor u qaadaan daqiiqda labaa loo kala saaraa daqiiq la yidhahdo inrigid daqiiq nafaqa ka buuxda laakiin daqiiqdu hadday tahay refined mid la sifeeyey waxa ku yar macdanaha iyo fitaminada ku yar markaas ambuusaheenu saddex qodoba faa'iido umale daqiiqda laga sameeyey oo aada loo sifeeyey oo fitamine iyo macdanayna ku jirin waxba lagama helee maada la yidhaha kabis baa ku jiro dhiigga dux badan ku darta taasi waa qodob mayane waxaa kaloo jira saambuusaheenu wuxuu ka mid yahay cuntooyinka faraydhka la shiilo sidaa daraaddeed saambuusaha dadka yaryari waa la siin karaa laakiin dadka waaweyn lama siin karo way yaraysanayaan adduunya abatoodkoogan hoos u dhaco waxaa kaluu sameeya calool istaag buu sameeyaa dad badan oo xanuunada aan laga bogsan la nooli cuntooyinka ay isticmaalayaan iyo wakhtiyada kala duwan ee ay cuntooyinkaasi isticmaalayaan kuway noqonayaan
laba xanuun baa inoogu badan markaan joogno soomaaliya somalilan markaan joogno ama guud ahaan soomaalida laba xanuun baa inoogu badan oo lala noolaado kuwa kale waa laga bogsadaaye waa xanuunka macaanka laydha xanuunka dhiikarka la ydhaahdo waxaa jirtaa marka cuntooyinka hay badsanayaan si guud baan u qaaday labada xanuun baan si guud iskuu qaaday horta waxay badsanayaan cuntooyinka carbohydrate-ka la ydhaahdo ee qofka macaan kale macaankiisa kor u qaada uu yaraysanaya qofku waxyaabaha macaankiiyo sonkortana uu yaraynayaa wuxuu badsanayaa hadduu cashaynayo iyo hadduu suxuuranayo iyo hadduu afurayaba cuntooyinka heedda qamadiga garowga geleyda baradhada iyo khudrawaadka ayuu badsanayaa caanana duxda ku yartana waa isticmaalayaan waayo waxaan idhi cuntooyinkani han ka sheekeeyey gal bay leeyihiin sonkorta dhiigga raacaysa kolba in yar baa la sii deynayo macaankii ma kacayo isma betelayo tamar badan u adkaysta maantana way siinayaan midda kale cuntooyinkaa dabiiciga qofku hadduu waayo subermarketyada iminka waxaa lagu iibiyaa cuntooyinkaasoo la farsameeyey qofka dhiikarkalena wuxuu isticmaalayaa kow horta cuntooyin duxdu ku jirta oo iska yaraynaya waayo bolor barashanka waxaa kor u qaada duxduna oo ku badata dhiigga raacda cuntooyinka duxda lagu yaraynayaa oo saliidaha ka yimida dhirta iyo kalluunka iyo digaaga ayuu isticmaalayaa sidoo kale cuntooyinka milixdu ku yartaa ayuu isticmaalayaa wuxuuna badsanayaa sidaan hore soo sheegay cuntooyinka lagu gaaro in dhiikarka lagu joojiyo kow waxaa kamida muusku badsadaa kamida muuska aad buu badsanayaa kaabashka koostada baalka laydhaa tufaaxa one apple a day away from a doctor baa laydhaa xaba tufaaxa haddaad maalinta cunto dhakhtar waad ka fogaanaysaa wuxuuna badsanayaa saliidaha ka yimaada dhirta ayuu isticmaalayaa large amount of water biyo badanna uu isticmaalayaa biyaha la isticmaalayaa duurinta ramadaan qofka dhiikar kali weyne biyo diran ahaadaan biyaha qaboobi waxay keenaan xididada dhiigka yaryareeyaan marka yaryareeyaanna dhiikarkiibaa barasharkiibaa kor u kacaya markuu xididkii dhiigu yaraado barasharkiibaa kor u kacaya biyo diiran waanu isticmaalo dilation of the blood vessels xididadiibaa ballaaranaya jimicsi badanna waa inuu qofkaasi sameeyaa kuwaaba ay isticmaalayaan dadka xanuunada lala noolaada ay la cunayaan duyurinta ramadaan ama xilliga ramadaanta dad badan oo muruqmaalaa jira oo bisha ramadaan iyagoo sooman haddana gacanta ka shaqeeya dadkaa muruqmaalkaa ee shaqooyinka culus qabta cuntooyinka ay cunayaan iyo waxyaabaha bisha rabadaan ay isku ilaalin karaan maxaa ka mid ah dadka waxaa la yidhahdaa dadka fisikaali ka shaqeeya muruqa ka shaqeeya had iyo jeer waxay isticmaalayaan laba cuntay badsanayaan cuntada had iyo jeer bildin masaliska cuntooyinka muruqyada dhista si ay xoog u yeeshaan iyo cuntada ay enerjidu ku badan tahay bay isticmaalayaan cuntooyinka waxaan horreysiinayaa dhisa muruqyada cuntooyinka dhista si ay u xoogganaadaan oy tamar u yeeshaan oo waayo unugyada jidhkeenna unug kastaba waxaa jira unug yare ku jiraoo tamarta usoo saro mitocondria la ydhahdo muruqyada ku badan yihiin sidaa daraaddeed haddaba maadada laydhaha brotiinkay badsanayaan haddaba brotiinka halkee laga helaa waxaa la yidhi good quality of brotiin brotiinka ugu tayada wanaagsan ee adduunyada yaalla beedkaa laga helaabaa ley beedku qofkaasi isticmaalaya large amount of beed xaddi badan oo beeda ayuu isticmaalayaa ta labaadee soo raacdaa waxa weeyaan digirta digirta nuuca la ydhaahdo digirta nuuca cas iyo nuuca cad iyo nuuca masarka la ydhahde misirka sida ironta u eg maada iron laydhaa ku badan muruqyaday xoojisaa digirta cad ee harikooga laydhaahdo maada laydhaa kaaratiin baa ku badan oo tamar keenta maqaarka qofkana had iyo jeer ha u adkaysto cadceeda iyo xoqitaanka iyo naburada oo deg deg u hagaajisa digiraha buu badsanaya midda kale uu badsanaya waxa weyaan hilibka qaybta jiirhka uu badsanaya isagna bildin masariska tamar bay siisaa waxaa kaluu badsanaya caanaha oo isagna brotiinku ku badaya badsanaya waxaa kaloo badsanaya cuntooyinka had iyo jeer tamarta laga helo hadduu beriis qofaasi isticmaalayo maadaama uu muruqmaal yahay beriiska nuuca laydhaha brown riceka oo beriiskan cad ee aada loo sifeeyey aan hayn ayuu isticmaali karaa gelle buu isticmaali karaa garow buu isticmaali karaa baasta hadduu isticmaalana uu yaraysanaya qofkaasi wuxuu badsanayaa cuntooyinka la ydhahdo working lowriska high energygu ay ku badan yihiin sonkortana uu iska yaraynaya dad badan oo muruqmaalaa jira oo bisha rabadaan iyagoo sooman haddana gacanta ka shaqeeya dadkaa muruqmaalkaa ee shaqooyinka culus qabta cuntooyinka ay cunayaan iyo waxyaabaha bisha rabadaan ay isku ilaalin karaan maxaa ka mid ah dadka waxaa la ydhahdaa dadka fisikaali ka shaqeeya muruqa ka shaqeeya had iyo jeer waxay isticmaalayaan laba cuntay badsanayaan cuntada had iyo jeer bildin masaliska cuntooyinka muruqyada dhista si ay xoog u yeeshaan iyo cuntada ay enerjidu ku badan tahay bay isticmaalayaan cuntooyinka waxaan horreysiinayaa dhisa muruqyada cuntooyinka dhista si ay u xooganaadaan oy tamar u yeeshaan oo waayo unugyada jidhkeenna unug kastaba waxaa jira unug yare ku jira oo tamarta usoo saro mitocondria la idhahdo muruqyada ku badan yihiin sidaa daraaddeed haddaba maadada la idhaha brotiinkay badsanayaan haddaba brotiinka halkee laga helaa waxaa la yidhi good quality of protein brotiinka ugu tayada wanaagsan ee adduunyada yaalla beedkaa laga helaa baa leyi beedku qofkaasi isticmaalaya large amount of beed xaddi badan oo beeda ayuu isticmaalayaa ta labaadee soo raacdaa waxa weeyaan digirta digirta nuuca la idhaahdo digirta nuuca cas iyo nuuca cad iyo nuuca masarka la idhahde misirka sida iron taweg maada iron la idhaha ku badan muruqyaday xoojisaa digirta cad ee harikooga la idhaahdo maada la idhaha kaaratiin baa ku badan oo tamar keenta maqaarka qofkana had iyo jeer ha u adkaysto cadceeda iyo xoqitaanka iyo naburada oo degdeg u hagaajisa digiraha buu badsanayaa midda kale uu badsanaya waxa weeyaan hilibka qaybta jiirhka uu badsanaya isagna bildin masariska tamar bay siisaa waxaa kaluu badsanaya caanaha oo isagna brotiinku ku badanya u badsanaya waxaa kaluu badsanaya cuntooyinka had iyo jeer tamarta laga helo hadduu beriis qofaasi isticmaalayo maadaama uu muruqmaal yahay beriiska nuuca la ydhaha brown riceka oo beriiskan cad ee aada loo sifeeyey aan hayn ayuu isticmaali karaa gelle buu isticmaali karaa garow buu isticmaali karaa baasta hadduu isticmaalana uu yaraysanayaa qofkaasi wuxuu badsanayaa cuntooyinka la ydhahdo wekin lowriska high energygu ay ku badan yihiin sonkortana uu iska yaraynayaa intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadannay cuntooyinka dheeli tiran ee nafaqada leh islamarkaasina u wanaagsan caafimaadka dadka sooman bisha ramadaan waxaana marti inoogu ahaa barnaamijkeenna oo inagala qayb qaatay aqoon-yahan maxamed faarax kibaar oo ah mucallin cilmiga cuntada iyo nafaqada ka dhiga jaamacadaha somalilan waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal aniga oo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta soomaaliga v o a ee washington ramadaan mubaarak ayaan idin leenahay dhammaantiin goodhowna waxaan idiin soo gudbin doonaa khasaa'id hase yeeshee bandhiga
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
ugu yaraan soddon iyo afar qof oo taariibayaal ah ayaa la la'yahay laba kalena waa ay dhinteen kadib markii doonidii ay la socdeen ay kula degtay dalkaasi tunisiya xilli ay doonayeen inay uga gudbaan badda mediteraneanka ugana sii gudbaan dhanka talyaaniga sida ay sheegeen ilaalada qaranka ee tunisiya doontaasi waa ku soo sharaaxatay xeebaha libiya ayaa waxa ay sideed toddobaatan qof waxaana soddon iyo afar qof laga soo badbaadiyey magaalada zarzis ee koonfurta dalkaasi toddobaadkan ciidamada ilaalada xeebaha tunisiya ayaa sidoo kaleeto waxay heleen meydka shan muhaajiriin ahaa iyadoo cimiladu ay soo hagaagaysay toddobaadyadii u dambeeyey ayaa waxaa kordhay qulqulka muhaajiriinta ah ka imaanaya afrika ooay ku jiraan tunisiyiin kuwaasi oo la socda doonya iyagu kusii jeeda talyaaniga ugu yaraan kun saddex boqol iyo saddex iyo toban muhaajiriin ah ayaa lagu soo waramayaa in la dilay amaah lagu waayay xeebaha tunisiya sanadkii hore sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda bishii hore taasi oo muujinaysa dhibaatada suugilootida ee aan dhammaadka lahayn ee ka jirta dalkaasi ku yaala waqooyiga afrika haatana ku soo dhowaada qasiidadan
rabadaan bilataya bilkhayr galaayadu way afxidhan tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahaye bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahaye bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaah boqorka abaalmarin
addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
rabadan bilataya bilkhayr qurbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr qurbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr deqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nebigu yidhiyey muslinkuu beera qaayay bilkhayr daqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslinkuu beera qaayay bilkhayr
addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
rabada bilataya bilkhayr beentii baydh baa la yidhiye qasiidadaasi codkii faadimo cabdulaahi maandeeqa oo hoballaduna ay la jibanayeen dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeenna doornimo ee barnaamijka dhallinyarada ee maanta waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ibraahim xasan garabey daanduray intaan markaaba ku meeno ilaah nabadgelyo boqorka abaalmarin
rabada bilataya bilkhayr beentii baydh baa la yidhiye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr beentii baydh baa la yidhiye bilkhayr badhaadhaha iyo saboolku bishii ay wada sineene jannada loo beeratamaayaay bilkhayr badhaadhaha iyo saboolku bishii ay wada sineene jannada loo beeratamaayaay
sodonka sodonkeeda beri intuu ballan qaadaysooma ilaa boqorka